بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta oo sabtiah taariikhduna ku beegan tahay afarta bisha barakaysan ee ramadaan kun afar boqol toddoba afartan hijiri aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xilli u guda jiro bilowga bisha barakaysan ee ramadaan barxadaha masjidka al aqsa ay soo buuxdhaafiyeen boqolaal kun oo muslimiin filistiiniyiin ah kuwaasoo salaadaha waajibka iyo sunnooyinka ku oogaya gudaha masjidkaasi barakaysan maamulka yuhuudda u sii kordhiyay barakacinta uu ku hayo qoysaska filistiiniyiinta ee deegaanada dhaca dhulka daanta galbeed ee filistiin kadib guuldarro maxkamadeed oo ula kulmay madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo markan ku dhawaaqay in dhammaan waddamada adduunka uu ku soo roogay cashuur boqolkiiba toban ah maxay ka dhigan tahay muddo kordhinta trump uu u sameeyey dowladda iiraan si loo gaaro heshiis wax ku-ool ah qodobadaas iyo sidoo kale xalqada labaad ee taxanaha warbixinada xiisaha badan ee loogu magacdaray asiira nabawiya duruusun wa cibar ayaad maanta barnaamijka ku maqli doontaan ee markale kusoo dhowaada barnaamijka بشرى بشرى بشرى
قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في waa hagaag qodobka ugu horey aan barnaamijka ku daahfuraynan waxa uu noqonayaa xilli lagu guda jiro maalmaha koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan waxaa aad u soo badanaya tirada dadka muslimiinta ee salaadaha waajibka iyo sunnooyinka ku oogaya gudaha masjidka barakaysan ee al aqsa iyadoo maalintii shalay oo ahayd jimcihii koowaad ee bishan ramadaan ku dhowaad boqol kun oo muslimiin ah ay salaadaha waajibka iyo sunnooyinka ku oogeen gudaha masjidka barakaysan ee al aqsa iyadoo shalay oo ahayd jimcihii koowaad ee bishan ramadaan ay qiyaas ahaan siddeetan kun ee salaada jimcaha ku oogeen gudaha masjidka iyadoona barxadihiisa soo buuxdhaafeen dad aad u fara badan xilli ay dhanka kale jirto xayraado uu maamulka yuhuudda saaray dadka muslimiinta ah waxaana shalay ciidamo fara badan ay saahinadu ku soo daabuleen waddooyinka aada dhanka deegaanka qadiimiga ah ee masjidka al aqsa kuwaas oo baro dadka lagu baaro ka samaystay waddooyinka muhiimka ah ee loo aado dhanka masjidka ee isticmaasho jamaacada isigoo kale dadka doonaya in bishan barakaysan ay uga faa'iidaystaan inay salaadaha kusoo tukadaan masjidkaas barakaysan tobanaan sawiro ah oo la baahiya ayaa waxaa ka muuqanayey rag aad u fara badan oo da' ahaan kala duwan iyo sidoo kale dumar aad u badan oo ay u badan yihiin waayeelo kuwaasoo soo buuxdhaafiyay barxadaha masjidka si ay uga faa'iidaystaan cibaadaadka waajibka iyo sunnooyinka ee masjidka lagu oogayo
أنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag kadib guuldarro maxkamadeed oo ula kulmay madaxweynaha dowladda saldhigyada maraykanka donald trump waxaa markan madaxweynaha dalkaasu ku dhawaaqay cashuuro boqolkiiba toban ah uu ku soo roogay dhammaan dowladaha caalamka dhanka kale maxay ka dhigan tahay muddo kordhinta trump uu u sameeyey dowladda iiraan si loo gaaro heshiise wax ku oolah ku aadan barnaamijka nukliyerka haddaba waxaa arrimahan si gaar ah ula socday walaalkeen suhiib cabdulaahi oo aan wax ka weydiinay aad baad u mahadsan tahay xaaris dabcan madaxweynaha dowladda maraykanka waxa uu sii wadaa xashdiga militari mandiqada khaliijka carabta kumanaan ka mid ah ciidamada dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa gobolka kusii qulqulaya iyadoo lagu wado in maalmaha soo socda ay bariga dhexe ay gaaraan laba kale oo ka mid ah maraakiibta diyaaradaha xambaara ee maraykanka dabcan donald trump waxa uu ku dhawaaqay saacadihii lasoo dhaafay in dowladda iiraan uu siiyey muddo toban maalin ah si ay heshiis ula gaarto washington falanqayaasha ayaa fasiraado kala duwan ka bixinaya tallaabada trump khubarada ameerikanka ah waxa ay sheegayaan in donald trump uu og yahay in dahraan aysan doonaynin wadahadal dhab ah islamarkaana uu diyaargaroobayo duulaan militari wejiga labaad ee wadahadallada ayaa lagu wadaa in janeefa ay ka furmaan wasiirka arrimaha dibadda n dowladda iiraan ayaa halkaasi ku sugan balse khubaradu waxa ay badankood aaminsan yihiin in dahraan aysan doonaynin in ay gebiahaanba ay joojiso barnaamijkeeda bacriminta yuraniyomka in ay burburiso gantaaladeeda ridada dheer islamarkaana ay garabkooda ka baxdo kooxaha ay dacmiso ee gobolka ka jira sida xuutiyiinta iyo sidoo kale malishaadka isugu yeeray xisbullah iyo kuwa ciraaq dagaalama isagoo shir jira id wariyaasha ugu qab gudaha diyaaradda madaxtooyada xilli uu ka soo laabanayo gobolka virginia ayuu sheegay in iiraan fursad ay haysato laga yaabay in toban maalin ilaa shan iyo toban maalin kadibna tallaabo militari uu qaado n khubarada falanqaysa amniga qaranka maraykanka waxa ay sheegayaan in tallaabada trump uu qaaday ee ciidamada fara badan uu ku geeyey bariga dhexe ay tahay taariikh aan horey maraykanka u soo marin waxaa la leeyahay ciidamada maraykanka ee hadda gobolka ku sugan waxay la egyihiin tirada ciidamadii maraykanka ee la geeyey sannadii labadii kun iyo saddexdii xilligii washington ay ku duulaysay dalka ciraaq saddex meelood meel ka mid ah quwadda ciidamada maraykanka ayaa hadda gobolka ku sugan xaritho waxaa la leeyahay tasriixaadka ka imaanaya madaxweynaha maraykanka ma ahan mid dhab ah ee waa mid uu fursad ku raadsanayo oo wakhtiga ku sii kordhinayo si ciidamadiisa ay u dhammeeyaan diyaargarowga dagaal ay ku jiraan waxyaabaha la saadaalinayo inay dhici karaan waxaa ka mid ah duulaan qaata muddo maalmo amba toddobaadii ah oo lagu qaado xarumo dowladeed iyo sidoo kale kuwa militari ee dowladda iiraan kadibna trump uu yidhaahdo miiska wadahadalka ayaan ku soo noqday ee iiraaniyiinta heshiiska ma saxiixaysan ha ama maya kadibna haddii iiraan ay ka dhaga adeegto dalabaadka ka imaanaya washington uu mar kale dagaalka ku laabto oo uu galo dagaal xooggan taas oo keeni karta ayaa la leeyahay in la rido guud ahaanba nidaamka dalkaasi ka jira ee toddobaatamiyadii xukunka la wareegay macaahidda daraasaadka maraykanka iyo khubarada siyaasadda iyo kuwa amniga maraykanka waxa ay sheegayaan in trump maraykanka uu gelinayo xaalad hubanti la'aan ah dabcan malaayiin dollar ayay washington toddobaadii gudahood ku qarash garaysay in ciidamo aad u xoogan ee geyso meel aan sidaas uga fogeyn iiraan balse waxa ay isku raaceen in quwaddaasi xoogan ee gobolka la geeyey aysan ahayn keliya in iiraan lagu argagax geliyo balse uu jiro qorshe duulaan dhammaystiran oo lagu rido nidaamka iiraan ee dalkaasi ka jira dabcan toddobaadkii lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha maamulka gumeystaha yuhuudda ayaa booqasho deg deg ah waxa uu ku tegay magaalada washington donald trump ayuu aqal qaacad kula kulmay inkastoo trump uu sheegay in aysan wax isfaham ah aysan gaarin haddana khubaradu waxa ay sheegayaan in ay tahay mid lagu sii hurdisiinayo dowladda iiraan dahraanna lagu daalinayo wadahadalladan u muuqda inaysan wax natiijaha ka soo bixinin بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan xalqada labaad taxanaha warbixinada xiisaha badan aan ugu magac darnay asiira nabawiya duruusan wa cibar waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen mucaad لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسخاء
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatamulambiyaa'i warusul een kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamayneen u soconno ee si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al umma alislaamiya gaar ahaan alxaraka aljihaadiya iyo adaliica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidni illaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa alraashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatuullaahi wasalaamu calayh
المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
ka hor inta aanu u guda galin siirada rasuulka salaallahu calayhi wasalam waxaa muhiim ah inaan aragti ballaaran ka qaadanno wadciga guud ee dunida ka hor inta aanan la soo saarin nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam si aannu u fahamno xaaladda dunidan ay soo martay iyo inay mar waliba u baahi qabto hadyiga rabbaaniga ah marka laga hadlayo dhacdooyinkii taariikhiga ahaa ee dhacay ka hor soo saaristii nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam ilaa soo degitaanka waxyiga waxaannu dhihi karnaa waxaa jiray astaamo badan oo ka tarjumaya inay jirtay nolol adduun oo liidata islamarkaana ka maran ilayska waxyiga iyo iftiinka qur-aanka kariimka awoodihii jiray xilligaas waxaa ka mid ahaa imberaadooryadii ruumaanka taasoo loo aqoon jiray imberaadooryadii biisandiyada waxayna ka talin jirtay dholol ay ka mid yihiin griiga balkanis aasiya suuriya filistiin hareeraha badda mediteraneyanka masar iyo waqooyiga afrika caasimadda dowladdani waxay ahayd magaalada al qustandiiniya ee xilligan ku taalla turkiga loona yaqaano istanbuul waxayna ahayd dowladdan mid ku tilmaaman dulmi tagrifal awoodeed iyo inay muquuniso shucuubtii ay maamulaysay masarna waxay astaan u ahayd muquuninta dadka haysta diimaha kale keligii talisnimo dhanka maamulka ah biisandiyiintuna waxay u ahayd masar meel ay khayraadkoodu gurtaan balse aysan wax horumar ah kusoo kordhin suuriya haddii loo yimaadana waxaa iyadana ku badnaa dulmiga iyo is-addoonsiga hoggaaminta shucuubtana waxaa loo adeegsan jiray oo keliya awood iyo gumaad reer suuriya ayaana mararka qaar waxaa dhici jirtay inay carruurtooda iibiyaan si ay isaga gudaan deymaha lagu yeesho sida ku cad kutubta laga qoray dowladdan waxaa jiray isburin la xidhiirta sheegashooyinka bulshadii ruumaanka iyo hoggaankooda inkastoo ay ku faani jireen inay yihiin suufiyo aan adduunyadoon ahayn haddana waxaa dhinaca kale ku badnaa ciyaaraha noocyadooda kala duwan iyagoo ku talax tegi jiray wax waliba oo la xidhiira raaxada iyo dhalanteedka adduunyo imberaadoryadda labaad ee jirtay ka hor inta aan la soo saarin suubanaha salaallahu calayhi wasalam waxay ahayd imberaadoryadii faris ama kisra aad ayayna imberaadooryadan uga weynay tan roomaanka dadka ku noolaa dhulka ay ka taliso imberaadooryadan waxay aaminsanaayeen diimo kala duwan qolo walibana waxay bannaysanaysay cirdiga iyo dhiigga qolada kale xilligeedana waxaa aad u jiray kacdoonno uu dhiig badan ku daatay oo ay hurinayeen beeralayda iyo qowlaysato dadka xoog uga furan jiray hantidooda boqorrada boqortooyadan waxay lahaayeen hannaan dhexaltooyo ah boqor weliba marka uu meesha ka baxana waxaa kursigiisa ka dhexli jiray wiilkiisa iyagoo isku arki jiray inay ka sarreeyaan bini'aadamka intiisa kale haddii aan u imaanno dhanka hindiya waxay taariikhyahanadu tilmaamaan inay ahayd meelihii ugu liitay xagga diimaha dhaqanka iyo arrimaha bulshada waxaana wakhti ka soo bilaabmaya horraantii qarnigii lixaad ee miilaadiyada ka jiray dhulkan fisqi fasaad qaawanaan iyo liidnaan meeshii ugu xumayd heer la gaara in macaabidda dhexdeeda la isaga sinaysan jiray waxyaabaha ay gaarka la ahaayeen waxaa ka mid ah inaanay haweenku agtooda wax qiimo ah ka lahaan jirin haweenayda marka uu dhinto ninkii qabay waa la gubi jiray dadkuna waxay kala lahaayeen dabaqaad ay sameeyeen qolyihii gacanta ku hayay maamulka iyo awoodda ilaa iyo afar dabaqadood ayay taariikhdu werisaa inay ahaayeen dadka ku nool hindiya dabaqadda kahanada oo ahaa hogaamiyaasha dhanka diinta dabaqadda saraakiisha iyo ciidamada dabaqadda beeralayda iyo dabaqadda adeegayaasha oo aaminsanaa in loo abuuray oo keliya inay u adeegaan saddexdaas dabaqad ee ka sarraysa dabaqaadka ay ku kala jireen bulshooyinkan waxaa sharaxaad inaga siinaya a-sheekh cabdulqaadir allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay asagoo nebigii la hadlaya calayhi salaatu wasalaam wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin sidaasoo kale aayadda kale alle wuxuu ku leeyahay wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wa nadiira dadka oo dhan ayaan kuu dirnay adigoo bishaaraynaya ee dadkana u digaya rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam mar haddii allah subxana wa tacaala uu u diray raxma lilcaalamiin macnaheedu waxa weeye caalamka xilliga rasuulka loo soo dirahayey axwaashiisa diineed baa waxay ahayd wax aad maaragtay u khaldan sidaa darteed baa waxaa lagu magacaabaa wixii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam soo diritaankiisa ka horreeyey jaahiliya ayaa lagu magacaabaa jaahiliyadu waa maa kaana qabla alislaam ayaa jaahiliya lagu magacaabaa sidaasoo kale nabigeen waa kii lahaa asagoo tilmaamaya islaamku ama diinta islaamka markay soo degtayna in la yidhaahdo wakhti islaam wixii ka horreynay jaahiliya ee bimacnaha wixii haddee rusushii hore ka dambeeyey ayaa wuxuu lahaa qolo ka mid a qabaa'isha quraysheed asagoo tilmaamaya innahum lam yufaariquuna fii jaahiliyatin walaa islaam ayuu rasuulku lahaa axwaal aljaahiliya marka maxay ahayd si diinta islaamka iyo wanaaggeeda iyo khayrkeeda loo fahmo ayaa waxay yidhaahdaan waxaa lagu sameeyaa isbarbardhig ama muqaarana baynama kaana qabla alislaam wamaa kaana bacda alislaam waana waxaad kutubta siyarta iyo taariikhda iyo kutubta islaamka o dhan bay u qoran yihiin isbarbardhigga asaga ah qur'aankana aad buu u isticmaalaa axwaasha jaahiliyada ama xilligaa qabla alislaam xaaladaha ama xaaladda bani aadamku waxay ahayd meesha ugu liidata ama ugu hoosaysay marka la fiiriyo umuuraha diinta xagga iqtisaadi ama dhaqaalaha xagga siyaasadda iyo ijtimaaciga wax loo yaqaan ama arrimaha bulshada shar iyo fawdo ayaa ahaa waxa haysta bani aadamkao dhanba leanna dadkii diimaha horay loo soo dejiyey ee wakhtigaa ka horreeyey ee diimaha loo soo dejiyey horay macnihii waxaa matelayey ama ahludiin ka ahaa yahuudda iyo nimanka masiixiyadda markaa lagu magacaabo waxaana loo jeedaa nasraaniyadda ama kiristanka weeye iyo majuusta iyo buudiyada iyo barhamiyada nimanka la yidhaah dhammaantoodu waxay ahaayeen dad qalloocan ama xaqii iyo waddadii alle ka leexday bay ahaayeen sidaa darteed alle subxaanahu watacaala in badan wuxuu qur-aankiisa ku cadcadeeyey oo ku sheegay dalaala alyahuudi waannasaara yahuudda iyo nasaarada baadinimadooda ilaahay aad buu u qur-aanku ugu cadcadeeyey in badan waxaa ka mid a allah qowlkii subxaanahu watacaala nabada fariiqun min aladiina uutuu lkitaaba kitaaba allaahi waraa'a duhuurihim waxaa ka mid a allah qowlkiisa wa qaalat alyahuudu laysat innasaara calaa shay he laba ahludiin ah oo kutub alle soo dejiya haysta saa isma dhaheen marka dalaalkoodii baa ilaahay caddaynaya wa qaalat innasaara laysat alyahuudu calaa shay yahuuddii waxay tiri baa alle leeyahay nasaaradu waxba ma aha nasaaraduna saasoo kale silamiday ugu jawaabeen amaa majuusta nimanka la yidhaahdo waxyaalaha diimaha ayaguna muxuu ahay magac diin lahaa bay ku jireen hee waaba kuwan dabcaabudka loo yaqaano wax alla wixii iftiimay wixii nuura iska caabudi jiray oo laba ilaah wax la yidhahday ayagu aaminsan yihiin ama rumaysnaayeen ilaahu dulmi ama ilaahu dalaal iyo ilaahu nuur bay ku leeyihiin waxaasoo baadinimo iyo dalaal ah ayaa lagu sugnaa qolyahan buudiyada iyo barhamiyada waxyaalaha la yidhahdo ayagu waa madaahib dhulalka hindiya iyo aasiya alwusta iyo wixii lamida ka jiray barhamiyaduna waa diin alhind alasliya yidhaahdaan buudiyaduna waa hindi iyo aasiya alwusta waxyaalahaasay ka jirtay waa iyaguna wathaniyiin iyo waxay ahaayeen wax un gaala ah alle kayrkiisa caabudaya asnaan bay caabudi jireen tamaathiil iyo sawirri iyo wax lamiday samaynayeen marka maa kaana qabla alislaami jaahiliya waxaa loogu magacaabay qolyihii diinta sheeganayana way ka lumeen diintoodii qolyaha aan diinta lahaynna hewaaba diin la'aan ayagu khulaasadu maxay noqonaysaa adduunyo oo dhanba qabla albicda waxay ahayd mid wathaniya iyo sanam caabud iyo alle kayrkii caabud iyo baadi iyo dalaal ku sugan bay ahayd adduunyadoo dhanba sharqigeeda iyo qarbigeeda iyo meel kastaba saa darteeda nebigeen calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ishaaray xadiis saxiixa ku ishaaray fasaadka inuu sidaa u jiro sidaa u caamsanaa dadka oo dhan inuu fasaadka kala gaaray majaalaadkaoo dhanna uusan fasaadku waxba ka reebin bila istithnaa ayaa rasuulkeenna wuxuu ku ishaarayaa xadiid uu ka werinayo saxaabiga la yidhaahdo ciyaad ibnu ximaar almujaashici wuxuu yidhi nabigeen calayhi salaatu wasalaam daata yowmin fii khudbatihi maalin baa wuxuu khudbaddiisa ku yidhay buu yidhi alaa ina rabbii amaranii an ucallimakum maa jahiltum mimaa callamanii yowmii haada kullu maalin naxaltuhu cabdan xalaal wa innii khalaqtu cibaadii xunafaa'a kullahum وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم شياطين تبا وحي أمرتي أدومدو أن يشركوا بي إن أي لو ذاجيان أما إي شريكيلان ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب zamanka asaga ahee qabla nusuuli lislaam in jaahiliya lagu magacaabo sidaasaa keento ardadii waxaa camimay jahli wax layidhahda wax yaroo ahlal kitaab ka soo haray marka laleeyahay dad fara badanba ma ahayno dad fara kutirisay ahaayeen marka waxay ahlucilmigu leeyihiin xadiidku wuxuu ishaarayaa ila inxiraafi albashariyati fi jawaanib mutacadida xaaladda caalamka ee diineed qabla albictha sidaasuu ahaa haddii aan u imaanno carabta iyo wixii ka jiray ka hor soo saaristii nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam si guud carabta waxaa usuushooda loo qeybayaa ilaa saddex qaybood oo kale ah carabtii dhammaatay waxaana ka mid ahaa qabaa'ilkii caad thamuud camaaliqada dasam jadiis umaym jurhum xadramood iyo inta ku abtirsata qabaa'ilkan ayaana ka hor soo saaristii nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam waxay lahaayeen jiritaan xooggan iyadoo dowladahoodu ay gaari jireen ilaa masar iyo shaam nooca labaad ee usuusha carabta waa carabul caarib ah waana kuwa ku abtirsada ninka lagu magacaabo yacrub ibnu yashjub ibnu qaxdaan waxaana loogu yeeraa carabta qaxdaaniyiinta waxaana ka dhashay boqorradii maamuli jiray yeman boqortooyooyinkii maciin saba iyo ximyar qaybta saddexaad ee ugu dambaysa waa carabta cadnaaniyiinta waana kuwa abtirsiimadoodu ku dhammaado ismaaciil ibnu ibraahim calayhi salaam waxaana dadka qaar ugu yeeraan carabta la carabeeyey taasoo loola jeedo in nasabkooda uu ku dhex milmay dhiig iyo dhaqan aan asal ahaan carab ahayn sidaasi darteed luqadda carabiga ayaa noqotay afka rasmiga ah ee carruurtaas ka dhashay isku dhafka labada dhinac carabtani waa kuwa dega waqooyiga asal ahaanna waxay ka soo jeedaan maka waana ismaaciil calayhi salaam iyo carruurtiisa reerka lagu magacaabo jurhum ayaana ah kuwa uu luqadda carabiga ka bartay ismaaciil ee uu la xididay carruurta ugu muhiimsan ee uu dhalay ismaaciil waxaa ka mid ah cadnaan oo ah awoowaha sare ee nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam cadnaan ayayna ku abtirsadaan carabta waxaana wiilasha uu dhalay ka mid ah macad kadibna nisaar waxaana ka sii dembeeyey mudar iyo rabiica nebi muxamed salallaahu calayhi wasallam wuxuu ka dhashay reer mudar qurayshna waxay si guud ka soo farcantaa reer kinaana oo ahaa carruurtii uu dhalay fihr ibnu maalik ibnu nadar ibnu kinaana quraysh waxaa ka farcamaan qabaa'il ay ka mid yihiin jumax sahm cadiy maqsuum taym zuhra iyo jilbaha reer qusay ibnu kilaab oo ay ka mid yihiin cabdidaar asad ibnu cabdilcusa iyo cabdimanaaf ibnu qusay kaasoo isaguna ka farcamaan reeraha kale ah cabdishams nowfal mudalib iyo haashim guriga reer bani haashim ayaana ah guriga uu allaah ka doortay moxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdilmudalib ibnu haashim sala allaahu calayhi wasalam haddaba waa maxay xaaladda ay ku sugnayd carabta xilligaas ka hor inta aan la soo saarin nebi moxamed sala allaahu calayhi wasalam wax diino oo saxan may haysan asnaam ayay caabudi jireen asnaam waaweyn baa jirta oo qabaa'ilka ka dhexeeyey sidaa kuwaad maqasheen laata iyo cuza iyo isaaf iyo naa'ila iyo xasaas qoloba meel baa sanamu yaallay waxaa kaloo jiray asnaam yaryar oo qof kasta uu la guuri karo oo maarata fudud uu qaadan karo oo qof kasta wuxuu lahaa sanam gaara qoys kasta ama shaq kasta ama oday kastai reerkiisa iyo ilmihiis sanan bay haysteen ay ka samaysan maxaa la yidhaahdaa dhagax ama geed ka samaysan imaam albukhaari baa wuxuu warinaya fi saxiixii wuxuu leeyahay saxaabiga la yidhaahdo abirajaa alcataridi wuxuu leeyahay waxaanu caabudi jiray dhagaxaan caabudi jiray markaan helo dhagax kii ka qurux badan intaan tuuraan ka kala qaadan jiray haddaanu dhagax baweynana carran kuusi jiray markaasaanu intaan neef xoolaa neef adhiga caanihiisa ku lisi jiray ku qoyn jiray markaasaan maarata waxaasaan ka dhigan jiray ilaah oo qaadan jirna buu leeyahay marka diin halkaasay ka joogeen saasay diin ahaan u baaba'sanaayeen xagga siyaasaddana waxay ahaayeen dad qabaa'ilah oo dowlad midaysa aan lahayn hoggaan midaya aan lahayn qabiiladaa unbaa u ahay dadka maaragtay taliska ama ay ka dambeeyaan ama ay maaragtay awaamartooda ay qaataan odayga qabiilada u taliyay ka dambayn jireen odaygaas wuxuu ahaa nin xaggooda miisaan weyn ku leh xagga xoolaha markay qaniimo helaan ama qabiilo kale ay soo dhacaan waxay soo dhaceen afar meelooda meel bay siin jireen markii xoolihii lasoo dhacay isagaa wax ka dooranaya intaa la qaybsan saasuu u noolaa xaaraantaas ayuu isaguna ku dhaqmi jiray dad isku xidhan ummad midaysan may ahayn waxay ahayd ummad qabiil kasta hal nin oo kaba qabiila ka dambeeyo qaanuunna waxa u ahaa waxaa loo yaqaano xeer beytiga soomaalida u taqaano ama dhaqankii hore saasaa ree hebel haddii wax laga dilo la samayn jiray haddii maaratay gabadh laga gursado saasaa la samayn jiray haddii qof laga dakhro saasaa la samayn jiray xagga dhaqaalaha inta badan jaziira carabiya saa taqaanin ama lamadegaanka carbeed waa dhul saxaara ah oo maaratay lamadegaana oo aan geedo badani ka bixin sidaa darteed wax beera horta kumay fiicnayn ilaa dacallada fogfog sida yaman iyo xagga shaam marka la aado baa wax beeraha laga heli jiray iyo meelmeel yaroo kooban oo timirta lagu beeri jiray sida magaalada madiina iyo khaybar oo kale timir bay beeran jireen laakiin dala kale oo fiican may lahayn xagga dhaqaalahana xaaladaasay ku sugnaayeen xagga bulshada marka la eego waxay ku faani jireen oo aad ugu faani jireen waxaa layaha abtirka ama heer hebel baan ahayda ee ku badnayd waxay kaloo isku dayi jireen oo ku faani jireen waxa la yahahdo balaaqada iyo kelmadda iyo fasaaxada haddaynu u soo noqonno gabadha carbeed qofta dumar ah bulshadaas xaggay ka joogtay waxay ahayd xoolahay ka mid ahayd waa la kala dhexli jiray hadduu maarata aabaheed dhinto xoolihiisa marka la dhexlayo iyadana xoolahay ka mid ahayd waa la dhexli jiray oo qof ra'yi lamahayn xoolahay ku tirsanayd bini'aadamkaba kumay tirin jirin gabdhaha way aasi jireen aad bay gabadha markuu nink u dhalaato uu ka nixi jiray markii u dhashaana laba midba u furayd iyagoo ihaanaysan hebel gabadh buu leeyahay ay dhibayso uu gabadhii haysto iyo inuu aaso uu ciidda ka hoos mariyo iyadoo nool qur-aanka iyadana inoo sheegay dembigeed waxa weye inay dumar tahay bas wa ida almaw'uudatu su'ilat biayi dembin qutilat guurka xaggiisa sida xadiiska caaisha radiallahu canha sheegtay afar guur baa ka jiray ee gudahooda mid waa kan aan naqaanee maantaba jira oo ninka gabadhiisa laga soo doonanayo ama qofku weliga ka yahaye maarate qaraabadiisa laga soo doonanayo qofkii mas-uulka ahaa oo sida maantaan u dhaqanno guurka way lahaayeen laakiin waxaa jiray saddex guuroo kale oo xunxun oo islaamku marka dambe uu reebay saasay aad ugu liiteen xagga maarata guurka marka dhinacaasna haasay ugu liiteen xagga akhlaaqda iyo ijtimaaciyanna aad bay u liiteen xagga akhlaaqda haddaynu soo noqonno akhlaaqda aad bay u liiteen akhlaaqun bay lahaayeen khamriga aad bay ugu darnaayen cabitaankiisa qamaarka waxaa la yidhahdo iyo waxaan lacagta lagu kala hela la qamaaro ribada aad bay u xalaashan jireen oo ugu badnayd laakiin dhaqanna dhinaca kalena dhaqanna waxay lahaayeen fiican oo asal ahaan ay u lahaayeen xagga niman caqli badan bay ahaayeen oo dhug leho maarata aad wax u fahmay ahaayeen wax garanaysa marka dambe islaamku yimi say markiiba diinta u qaateen oo u fahmeen oo culamaa u noqdeen akhlaaqda fiican ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa alkaram wasakha gacanfurni iyo deeqsinimo carab waa lagu yaqaanay de waxaaba ka dhashay xaatimu taa'iya qeeranaysaa ninkii caan ku ahaa adduunka la yidhahdo qofka deeqsan ma soo marin ay yidhahdaan carab yidhahdaan xagga xorriyada waxay hayn dad xorriyadda jecel oo in loo taliyo addoonsiga may ogolayn niman madax bannaani jecel oo xorriyad jecel oo sanka taagay ahaayeen oo cidna inay madaxa u lulaan may jeclayn inay ballanka oofiyaan way lahaayeen iyadana caan ku ahaayeen dhaqamada fiicnanna way lahaayeen laakiin waxaa qarinayay dhaqamadii xumaa ay ku dhaqmi jireen baa qarinayay nimanka waxay niman sabur badan bay midda kale ahay waa niman saxara ku dhashay dhul kulul oo dhagaxa oo dhib badan saburka iyo maaragtay inay dhibaatada u sabraana dhaqan fiican bay leeyihiin bay ahayd markii dambe islaamku yimi aad bay taas u anfacday oo ay u dulqaateen oo wixii ka soo gaadhaya islaamka oo dhib ahaa ay ugu dulqaateen intaasaan ka odhan karaa xaaladday ku sugnaayeen carabtu islaamka ka hor
xalqada labaad waa inaga intaas waxaana inoo ballannaha xalqada xigta ee taxanaha oo aan ka sii ambaqaadi doonno dhalashadii nebiga salaallahu calayhi wasallam iyo calaamadihii waaweynaa iyo dhacdooyinkii tilmaamta mudnaa ee ka soo hormaray dhalashadiisa
عليهم عد حبات الرمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ
guud ahaan halkaasaan kusoo afjarnay barnaamijka caalamul yoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
خذها شعاعا من الأقمار نهديها